madaxweynaha jamhuuriyadda federaalka soomaaliya mudane maxamed cabdulaahi maxamed farmaajo oo shalay soo xiray shirkii lagu shaacinayay heshiiska laga gaadhay khilaafka doorashada khudbad uu ka jeediyey madasha ayuu hoosta kaga xariiqay qoondada haweenka isagoo intaa ku daray in haweenku ay mudan yihiin in boqolkiiba soddon loogu kordhiyo oo xitaa boqolkiiba afartan la siiyo maadaama ay yihiin lafdhabarta bulshada soomaaliyeed
inuu xuquuqdiisa uusan idinka waayin aada cadaalad u samaysaan waxaan rabaa hoos inaan ka xariiqo koontada ama qaybta dumarka yaan rabaa hoos inaan ka xariiqo dumarku waa lafdhabarka lafdhabarka bulshadeenna weeye waa hooyooyinkeen waa xaasaskeenna weeye waa gabdhaheenna waxaa loo baahan yahay inaad xuquuqdooda xaqiijisaan oo kootada la sheegayo oo ah boqolkiiba soddon inaad muujisaan markaan inaan afartan gaarsiin karno hadduu eebba yidhaahdo cafiska walaalkaygu soo jeediyey madaxweynahaygii hore oo aan saaxiib ka nahay sheekh shariif waa wada qaadanay soo maaha anna waa idin cafiyey cafigiina waa qaatay haweenka soomaaliyeed ayaa sanadkan doorashada dalkeena soomaaliya ka dhacaysa rajo badan ka leh inay ka helaan qoondada boqolkiiba soddon ee ay xuquuqda u leeyihiin sidoo kale madaxweynaha jamhuuriyadda federaalk soomaaliya ayaa madaxda maamul goboleedyada iyo gobolka banaadir waxa uu ka codsaday in la adkeeyo qoondada haweenka aadna loo ilaaliyo